أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastooo joogtaan iyo si kastooo maqalka idaacadda u idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah
داعي المولى فهبوا إخافا لا يطيقون الكبار وإحدى الحسنيين له شعار ويأمنهم في الهيافة waa filim kooban oo si weyn u soo bandhigaya jabka maleeshiyaadka kooxda riddada ka soo gaaray duulaan ay ku soo qaadeen duleedka degmada dayniile ee gobolka banaadir kaamirada alkataa'ib oo soo bandhigtay ciidan iyo gaadiid dagaal oo si wada jir ah uga firxanaya goobta dagaalka saamayn intee la eeg ayuu muuqaalkan ku yeeshay baraha bulshada ay soomaalida ku xidhiirto falanqayn iyo isdultaa kooban oo aan filimka ku samayn doonno ayaad barnaamijka ku maqli doontaan inshaa allah qodobadeenna kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah dagaal culus oo si xun loogu jebiyey maleeshiyaadka maamulka shahadalla dirirka ah ee jubbaland oo maanta ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka gado waa imisa khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca cadowgii ku dagaalamay magaaladaasi wararkii ugu dambeeyey ayaad faafreebka ku dhegaysan doontaan maleeshiyaadka gaaloraacyada ah ee puntland oo qof shacaba ku dilay magaalada garoowe iyo ehelada qofka dhintay oo eedeymo u jeediyey maamulkaasi barnaamijkan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale faafreebka caawo waxaad ku maqli doontaan kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay iyo mid ka mid ah beelaha muslimiinta ee dega wilaayadaasi oo lagu soo gebagabeeyey degmada labaatan jirow haddaba ajandihii kulankaasi looga hadlay iyo wixii ka soo baxayba caawa ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordha ayaan faafreebka ku soo gudbin doonaa qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka sidoo kale igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiin doonaa waa mar kale iyo faafreebka wararka وإننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen aanu caawa ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiise leh hase yeeshee markan waxaan soo gudbin doonnaa falanqayn kooban filim galabta la baahiyey kaas oo ay ka soo muuqanayaan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya oo isaga firxanaya goobaha dagaalka kadib duulaan ay ku soo qaadeen duleedka degmada dayniile ee wilaayada banaadir haddaba waxaa isdaarkan soo daawaday cismaan axmed dhuubow oo caawa barnaamijka igala qaybgalaya haya cismaan filimkan iyo waxa uu soo bandhigayo bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa galabta waxa uu baahiyey muuqaal ku saabsan dagaal lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta kaasoo ka dhacay duleedka degmada daynile ee magaalada muqdisho muuqaalka oo ah mid xambaarsan fariimo ku socda murtadiinta shareecala dirirka ah ayaa mujaahidiinta waxa uu allaha subxaana wa tacaala makaniyey in ay murtadiinta ku soo oodaan xeryaha ay ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho sidoo kalena ay u diidaan dhaqdhaqaaqyo inay ka sameeyaan duleedka magaalada muqdisho waxaa sidoo kale isdaarkan uu bannaanka soo dhigayaa faysalow in mujaahidiinta ay albaabada u istaageen magaalada muqdisho ayna go'doomiyeen dhaqdhaqaaqyada murtadiinta haddii aan isdultaa ku samayno marka hore waxaa la arkayaa gaadiid dagaal oo aad u fara badan oo kala firxanaya kana sii cararaya ciidankii markii hore saarnaa waxaa sidoo kale la arkayaa maleeshiyaadka murtadiinta oo sii dabayaacaya een gaadiidkii firxanayay ka cararayay rasaasta mujaahidiinta inta ay ishaada ku dhammaato een faysalow sidaad arki karto maleeshiyaadka murtadiinta oo aad u fara badan kuwaas oo jihooyin kala duwan u yaacaya waxaadba moodaaba in gawaarida aysan u kala ahaynba jid iyo duur oo waxaad arkaysaa gaadiidkii oo madaxa isla galaya oo markaasi midba midka kale ee sii cararaya uusan sugaynin gaariga kale ee soo socda oo ay mararka qaarba suuragal tahay ood isleedahay gawaarida qaarkood way isku dhacayaan muuqaalduubaha kaamirada alkataa'ib waxa uu dooranayaa meel uu ka heli karo firxadka gawaarida oo aad u fara badan iyo maleeshiyada murtadiinta ah oo iyagana aad u kala firxanaya meelaha qaar waa dhul bannaan ah oo aad dareemayso inuu yahay dhul beera ah mujaahidiinta waxa uu suurtagelaysaa in ay murtadiintu ku helaan dhul bannaan ah markaas ayaa waxaad arkaysaa qoryaha kala duwan ee mujaahidiinta oo ay ku beegsanayaan firxadka murtadiinta iyo weliba sidoo kale gaadiidkooda sidoo kale halyeeyada mujaahidiintu waxaa la arkayaa meelaha qaar oo jilbajabsanaya oo liifaya si ay markaasi firxadka murtadiinta gaadiidkooda wax ugala haraan sidoo kale mujaahidiinta ayaa isku ballaarinaya dhulka bannaanka ah ee ay ku soo aadayaan firxadka murtadiinta iyo gaadiidkooda halkaasna mar kale geesiyaasha mujaahidiintu waxay ka dhigayaan wacdar dagaal sidoo kale maleeshiyaadka murtadiinta aad u cabsigelinaya raayada towxiidka oo geesi ka mid ah geesiyada mujaahidiinta uu sidaas ululaya isagoo kusii taqadumaya firxadka maleeshiyaadka murtadiinta oo sii kala cararaya wuxuuna weerarkan ka mid noqonayaa weerarada haliyada mujaahidiinta ee xarakada al-shabaab ay ka muujinayaan fagaarayaasha dagaalka sidaan hore uu soo sheegnay ujeedka maleeshiyaadkan murtadiintu waxa uu ahaa in ay falal amni darra ah ka geystaan dhulka duleedka ka ah degmada daynile ee beeraha ah in halkaasi ay dadka muslimiin ku dhibaateeyaan oo ay dhaha ka soo xiraan oo ay dhahaan waa shabaab ayaan soo qabannay ee maleeshiyaadkan sidoo kale waxaa u badnaa kuwa loogu yeero duufaan iyo ashaamudka kale ee maleeshiyaadka murtadiinta waxaa sidoo kale ujeedka maleeshiyaadkan murtadiintu ka mid ahaa inay isku soo sawiraan dhulkaasi beeraha ah iyagoo markaasi isu muujinaya inay yihiin ciidamo taya leh laakiin waxay la kulmeen kamiin muxakam ah oo si wanaagsan loo qorsheeyey waxayna ku soo dhaceen dabin ay mar hore mujaahidiintu u qorsheeyeen waxaana sidoo kale la arkayaa saraakiisha mujaahidiinta oo sida ugu quruxda badan u hagaya dagaalka oo markaasina u qaabeynaya sidii ay u qorsheeyeen inuu u dhaco waxaana lagu arkayaa meydaanka dagaalka waxaad arkaysa saraakiisha oo dagaalgelinaya ciidamada mujaahidiinta mujaahid kastana waxa uu qaadanayaa doorkiisa ku aadan in uu markaasi murtadiintaasi kula xisaabtamo isqaadqaadkooda iyo kibirka ay u soo aadeen halkaasi marka faysalow weerarkan kamiinka ah ee ka dhacay duleedka magaalada muqdisho wuxuu ka dhabaynayaa hadalheen berihii lasoo dhaafay ka socotay wakaaladaha wararka oo ay qorayeen gaalada reer galbeedka warbaahinadooda oo ay warbaahinta islaamiga alandulus horey u baahisay kuwaas oo wax ka qorayay weerarada mujaahidiinta iyo weliba sidoo kale awoodda maleeshiyaadka murtadiinta oo sii yaraanaysa oo dhul ballaaran laga sii qabsanayo iyo in mujaahidiintu runtii ay ku sii siqayaan magaalada muqdisho wa ficlanna halka uu weerarkan ka dhacayo waa albaabka magaalada muqdisho gaar ahaan beeraha degmada dayniile haddii aanu nuqul ka mid aha soo qaadanno muuqaalka ay baahisay kanaalka wararka ee alkataa'ib أجابوا داعي المولى فهبوا إخافا لا يطيقون انتظارا وإحدى الحسنيين له شعار ويأبى القوم في الهيجا فرارا فمن رام الجنان فلا يبالي أنال القتل أن حاز انتصارا فطوبى ثم طوبى ثم طوبى
marka faysalow waxaa sidoo kale muuqaalkan uu ina xasuusinayaa aayaddii qur-aanka ay ahayd ka min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kathiiratan biidn illaah wallaahu maca saabiriin taasoo ah tirada murtadiinta oo aad u fara badan iyo gaadiidkooda iyo tirada geesiyada mujaahidiinta ah oo allah subxaana wa tacaala macooda yahay tirada ay la egyihiin marka aad u fiiriso halka meydaanka dagaalka taasna ee runtii waxa ay qayb ka tahay in marnabaysan isu dhigmaynin labada awoodood sidoo kalena markaasi ay xoog badinayso awoodda allah subxaana wa tacaala ku tiirsan taas oona ugu dambeyn guusha iyo qalabadana iyadoo iska leh marka een fagaarihii lagu dagaalamay ee duleedka daynilana wuxuu allaha subxaana wa tacaala guusha raaciyey geesiyada mujaahidiinta oo dagaalamaya allaha dartiis sidoo kalena doonaya in dadka muslimiinta laga dulqaado ee dulmiga dowladdan ee riddada ah ee uu hogaamiyo murtad xasan gurguurte marka laga tago in dowladihii riddada ee ka horreeyey ay kala siman tahay gaalnimada waxay dheer tahay dhibaatada ay ku hayso dadka muslimiinta ah een muddooyinkii lasoo dhaafay boroorta waxay ka taagneed magaalada muqdisho maleeshiyaadka murtadiintu waxay ka wadaan burburin aan loo meeldayin oo ka dhan ah dadka muslimiinta dadka qaarkood waxaa la arkayaa iyagoo agabkooda jiingadaha iyo alwaaxyada ku wata gaari dameerada kuwaasoo iska calacalaya sidoo kalena aad u habaaraya murtad xasan gurguurta iyo maleeshiyaadkiisa arxaanlaabayaasha ah marka xasan sheekh iyo maleeshiyaadkiisa musiibada ku dhacday ee ay kala kulmayaan fagaarayaasha dagaalka waxaa qayb ka ah dhibaatada iyo dulmiga ay kala duldhacayaan dadka masaakiinta ah iyagana wuxuu allah subxaana wa tacaala ku cadaabayaa gacmaha mujaahidiinta iyagoo markaasi ay la socoto habaarkii dadka muslimiinta iyo dhibaatadii ay u geysteen waxaanu leenahay mujaahidiinta allah subxaana wa tacaala ha idiin barakeeyo muasasada alkataa'ibna waxay soo saartay mid ka mid ah isdaaraadka taariikhiga ee galaya taariikhda islaamka didiilada runtii dadka ugu bishaareynayso in dadku ay leeyihiin geesiyaal ku dadaalaya in dadka muslimiinta laga dulqaado dulmiga guud ahaan dalkana lagu soo dabaalo ku dhaqanka shareecada islaamka aad ayuu u mahadsan yahay dhuubow ayuu kaasi ahaa
تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما
waa tahay dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsantahay walaalka faysal mahad xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgalladii ugu dambeeyey faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax shalay ciidamada mujaahidiintu ay la egteen fariisin maleeshaadka riddadu ay ku leeyihiin xaafadda igadebageey ee degmada daynile waxaana qaraxaasi dhaawac ka soo gaaray u dhintay sarkaal lagu magacaabi jiray maxamed deeq sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolanyo gaadiid ah oo ay wateen askarta saliibiyiinta kenya qarax ayaana si toos ah u haleelay gaari mutabiish ah oo ay saarnaayeen ku dhowaad soddon askari wuuna burburay askartii saarnaydna gebi ahaanba waxay noqdeen wax halaagsamay iyo wax dhaawacmay haddii aan ku laabanno banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday gaari ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan riddada kaasi oo maanta ka dhacay degmada daynile ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay lix askari oo murtadiin ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka ka arrimiya dhulka soomaali galbeed oo soo saaray awaamiir looga soo horjeedo faafinta diinta islaamka maamulka ay dowladda etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato xabashida ayaa dhowaan waxa uu awaamiir la yaab leh ku soo rogay masaajidda ku yaal magaalada jigjiga waxaay imaamyada masaajidda iyo culummada ku amreen in aysan wax muxaadaraad ah ka jeedin karin guryaha allah amarka ka soo baxay maamulka ku daaban etoobiya ayaa waxaa si aad ah ula yaabay dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada jigjiga iyo guud ahaan dhulka soomaali galbeed cod uu soo duubay mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka ee etoobiya ka dhisatay soomaali galbeed ayaa imaamyada loogu sheegay in aysan jeedin karin wax muxaadaraada isagoo hanjabaad u jeediyey haddii ay arrintaasi fulin waayaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dagaal si xun loogu jabiyey maleeshiyaadka maamulka axmed madoobe oo ka dhacay duleedka beled xawo khasaare lixaad leh ayaa ka dhashay dagaallo culus oo mar kale maleeshiyaad dabadhilfiyo u ah shisheeyaha ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka gado ee koonfurta soomaaliya dagaal culus oo saaka aroortii hore ka dhacay duleedka degmada beled xaawo ayaa laga helay faahfaahin dheeraad ah waxaana jira khasaare culus oo dhinacyada kala gaaray weerarka oo ay qaadeen maleeshiyaad daacadu ah cabdirashiid indhakorey ayaa saabay dhimashada in ka badan shan iyo toban askari oo u badan maleeshiyaadka daacadda u ah maamulka axmed madoobe elawreedyo ayaa sheegaya in kow iyo toban ka mid ah maleeshiyaadka maamulka isku magacaabay jubbaland oo ay ku jiraan laba sarkaal lagu dilay dagaaladii maanta sidoo kalena waxaa maxaabiis ahaan loo qabtay afar askari dhanka maleeshiyaadka daacadda u ah xukuumadda muqdisho waxaa ka dhintay saddex askari halka tobannaan kale ay dhaawacyo soo gaareen war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska axmed macalin fiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga xukuumadda muqdisho ayaa guulo looga sheegtay dagaalkii maanta ka dhacay beled xaawo wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in maleeshiyaadka maamulka jubbaland ay gudaha u galeen magaalada mandheera halkaasoo ay magan ugu yihiin dowladda kenya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa wiil darawal ah oo lagu dilay magaalada garoowe magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay fal dil ah oo loo geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa wadayaasha mootooyinka ka howlgala magaaladaasi dilkan ayaa lasoo wariyey in uu si gaar ah uga dhacay xaafadda naasaha blood ee magaalada garoowe wiilka la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay khadar cabdi yuusuf nuur oo wada ka ahaa mootabajaaj si rasmi ah looma oga cidda dishay wiilkan dhallinyarada ah ee ka mid ahaa wadayaasha mootabajaajta walow wararka qaar ay sheegayaan in kooxo burcad ah ay ka dambeeyeen dilka waxaana dhacadan ay hadalhayn weyn ka dhalisay magaalada garoowe dilkiisa ayaa lasoo wariyey in loo adeegsaday toorey ehelada wiilka dhallinyarada ah ee la dilay ayaa waxay si caro leh uga hadleen dhacadan waxayna sheegeen in kiiskan uu ka mid yahay kuwo xiriir ah oo ku soo badanaya magaalada laguna beegsanayo dadka rayidka maamulka shaadladirirka ah ee puntland oo dareemay culayska dadka sida weyn uga warceliyey falkan ayaa soo saaray qoraal kooban kaasi oo uu ku sheegay inay wadaan baaritaano ku waadan kiiskan sidoo kalena gacanta ku soo dhigeen xubno ay sheegeen in ay ku tuhunsan yihiin in dhacdadaasi ay ka dambeeyeen waxaan markan soo qabanayaa barta alkataib ay ku leedahay aaladda telegramka barta waxaa gelinkii dambe ee maanta lagu faafiyey muuqaal uu soo saaray kataib al ikhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayo firxadka maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu jebiyey weerar ay ku soo qaadeen duleedka degmada dayniile ee magaalada muqdisho ee wilaayada islaamiga banaadir muuqaalkan ayaana la daawan karaa muddo laba daqiiqo ah xubintiina waa inaga intaa caawa faysal تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما waa hagaag markana baay degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa ku soo dhammaaday kulan dowro sharci ah ay barbar socotay oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay iyo hoggaanka dhaqanka beesha harin oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi haddaba gebagabada kulankaasi waxaa ka qayb galay oo tebintan inooga soo diyaariyey walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxaan idinkala soo hadlayaa howlka xafladaha degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan ka dhacaya xaflad gebagabo ah kulan wadatashi ah oo dowro sharci ah barbar soctay una dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay iyo hoggaanka dhaqanka beesha harin oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ee baay halkan waxaa muddo sagaal maalin ku kulansanaa mas-uuliyiinta wilaayada iyo qeyb kala duwan ee beesha harin oo isaga kal yimid degmooyin iyo deegaana ka tirsan ee wilaayada waxay qaateen dowro sharci ah oo ay halkan wax badan ay kaga faa'iideen xafladda gebagabada ayaa toos markan u bilaabatay waxaan eegi doonnaa insha allahu tacaala tabin aan ku samayn doonno qaabka ay ku socoto xafladdan iyo kelimaadka halkan laga jeediyo waxaan sidoo kale waraysiyad kala duwan la yeelan doonnaa marti sharafta oo isugu jira mas-uuliyiinta iyo culimmada ka soo qayb gashay intaba markan waxaa si toos ah u bilowday ee xafladda waxaa halkan beesha harin ay soo saartay dhowr qodob ka kooban waxaa madasha ka akhrinaya mid ka mid ah xubnaha beesha harin بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ujeedo shir wada tashi ah maanta oo ay taariikhdu tahay toddobiyo labaatanka muxaram kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri kadib kulamo qaatay muddo sagaal maalmood ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada baay iyo hoggaanka dhaqanka beesha hariin ayaa allah fadligii lagu gorfeeyey qodobo muhiim ah oo looga tashanayay aayaha ummadda waqti xaadirkanna ah kuwa taagan haddaba kulamadaas oo barbar socday dowro sharci ah waxaa ka soo baxay awaamiir iyo qodobo muhiim ah oo natiijadeeda allah idinkii laga arki doono saaxadda haddaba innagoo ah beesha hariin oo isku duuban waxaan soo saarnay bayaankan kadib kulamadii dhacay kow in beesha hariin ay adkaynayso ku dhaqanka shareecada islaamka oo ay horey ugala ballantay allah beesha hariin diyaar ma u nahay in diinta islaamka aan ku difaacno maalkeena nafteenna iyo xooggeenna diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay qodobka labaad waxay beeshu dhammaan ummadda muslimka u caddaynaysaa in ay beri ka tahay falalka shahaadala diriirnimo iyo ficilada gaalnimada ah ee uu wado maamulka ridada koonfur galbeed si gaar ah hogaamiyaheeda murtad cabdilcasiis maxamed lafti gareen waxayna beeshu ugu baaqaysaa inuu allaah u towbad keeno uuna ku soo laabto bulshadiisa intay goorigoor tahay haddii kale waxaan ku leenahay dadka u dhashay beesha kadaa gaalaysiinta aad kuu waddo iyo habashidan aad difaaca uga dhigayso ee ummadda ha u horseedin khasaare adduun iyo mid aakhiro saddex hoggaanka dhaqanka beesha hariin wuxuu si dhow ula socdaa iskudayada guraacan iyo ficilada foosha xun ee uu cadowgu doonayo in fidno kaga dhex abuuro qabaa'ilada walaalaha ah ee ay beeshu dariska yihiin waxaan ballan ku qaadaynaa in aan ilaalin doonno midnimada muslimiinta iyo safkooda kana hortagi doonno cid kasta oo doonayso in ay qalqal geliso amniga iyo nabadda ay ku nooshahay bulshadeenna afar beesha hariin iyagoo ka duulaya mas-uuliyadda diineed midda dhaqan iyo midda bulsho ee saaran waxay ballan ku qaadayaan in ay kaalin lixaad leh ka qaadanayso horumarka dhinac kasta ee ka socda wilaayada baay haddii ay tahay dhinaca waxbarashada sugidda amniga iyo horumarka kaabayaasha bulshada sida soo celinta bilicda magaalooyinka dhammaystirka adeegyada caafimaadka ee lama huraanka ah korontada iyo wixii la mid ah shan beesha hariin waxay bogaadinaysaa tahniyad iyo salaan gaar ahna u diraysaa haliyeeyada towxiidka fursaanta ummadda iyo libaaxyadeeda soo majeestayaasha ah ee ku ribaadaya furimaha dagaalka ee bariga afrika waxaan leenahay allaha barakeeyo juhdigiinna toosiyo taladiina caafiya dhaawiciina kana aqbalo shahaadadiisa kiina shahiida lix beesha hariin waxay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si gaar ah dhallinyarada ugu yeeraysaa allaha dartii in ay hubka u qaataan dhabbaha jihaadka soo buuxiyaan dhibka iyo dheeftana ay la qaybsadaan walaalahooda mujaahidiinta ah ganacsatadana ay maalkooda allaah dartii ugu bixiyaan waddada jihaadka toddoba gebagabadii waxaan halkan baaq towbadkeen ah uga diraynaa dhammaan xubnaha murtadiinta ah beesha ka dhashay ee diinkooda ka ridoobay waxaan ugu baaqaynaa in ay allaah u towbad keenaan diinkooda u soo laabtaan ee rabbigiina u soo laabta inta aysan idin heleelin rasaasta mujaahidiinta ama aydan gaalnimo ku dhiman wabilaahi towfiiq
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaa howlka xafladaha ee degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ah ee baay ka soconaya xafladda gebagabada u ah kulanka wadatashiga ah ee u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo hogaanka dhaqanka ee beesharin markan ee waxaan eegi doonaa qaar ka mid ah nabadoonada iyo qeybaha kala duwan ee beesharin ee kulanka ee dowladda barbarsocoti ka qayb galay salaamintin warta waan i waraasila iyo mujaahidiinta iyo walaayada guud walibuun hanu boogadi iyo intii arrintanba kasabab lahayti ilaahay ka sabablee uma markaas kadib mayba ballan qaadnay un antiinta ka haraysnayti oo dowladan ban haraysnayti iyo inti reed jarta nisaa'a wa rijaalan sigaara wa kabiiran migil ibilan may ballan ka qaadnay anti litakuuna kalimatullaahi hiya alculyaa inis garabsan الله أكبر قاتل الذين يلونكم من الكفار ولا يجدوا فيكم غلظة أنت دغنجلين يا إلهي بلنتسكو قادني الله أكبر الله أكبر هدنا ما يبا فرمين ديران دات كمر تدينته إلهي سبحانه وتعالى كتاب جي كفر ذن سبي يوب قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة سيوب هنسرهن أنت ونون نسرهن سعدونك بالله وطنه kii hata kobolangeena kobo yohojean gadado kobo reed kiirina waanas adduunka bilaawatuniyo ilaahay dartis inislakana intiyo ha islaaman imaa an yatuuba calayhim oo yucadibahum cadaaban aliiman tagna ku ballan qaadni ilaahayana garabkaana ku jar mayba isku garab siyaanan inti kii hata dhaladahaay ikii hata rooga dhatiyo gaala dhoonya diyaarangenina kii hati rooga kii hati reed yar ikii hata la dhala doon inti gaara dhoonya diyaarangenina lafta gareen i erdaali isa kaalmaan hayti inti hata noo dafeen ma inog hata kireed una dhalin intiin qaadana diyaarangenina
macnaha wadankun oo hariinkun mayla raayis ilaahay man haysaday degaan ahaan man haysaday horta dhulku ilaahay le manna lee ogdalan kasta meelo ilaahay dejiyey meel ilaahayna didii bakool walanka koe daaqsan dhulkiisii bogdin dadku ogin baay walanka koe dadkaasay hortuba nabadgelyaanay biyoni libra habin hariinkanuma wargoday eelkii hale hortuba nabada qabeen laakiin walo yaro gaaloon sheegaaw oo hata meylarahanay buuni ahayd meel kasta kadaaliha noogday ogdaad qabiila iska dirta fadaayta qabiilkun aynanay dirnay hatan baagi sidaad mayaha ini un hatan islaamka nabadgeliyni derisken eh gaalo laakiin nabadgelyaani maya yaa derisken maaha
waa hagaag qaybihii kelimaadka ayaa soconaya iyo xafladda gebagabada u ah kulanka wadatashiga ee ku soo idlaada degmada labaatan jiro ee u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo beeshaharin markan waxaa loo baaqay oo kelimadiisa lagu soo dhoweynayaa suldaan maxamed macali xuseen suldaanka guud ee beeshaharin bismillaah alxamdulilahi rabbilcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala daalimiin washhadu an laa ilaaha ila allah waliyu saalixiina washhadu anna muhamadan cabduhu warasuuluh assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ikhwa bacda salaam ilaahi subxaana watacaala haddii ogolaada ee keliya may insuri meyihin anoonta ka hadalaw oo beelle arday marka may wareer harin hoongay waraasela badlanga bayaankin inii dul akhri dhammaan inti dhangagiin badlanga allahu akbar allahu akbar ikhwa jazaakum allahu khayran xaqiiqatan may baan sheegane muslimiinta meel kasto iyo roogaan ini ontay bayaankaas onaytay hadda kulley arday lasinku dul akhriyay ama arday idaacadda islaamka marka duubasi insha allahu tacaala beelle reer harin iyo mas-uuliintiya iyo walaayada gobolka baay oo inka horey amiirkeena sheekh hamse insha allahu tacaala iyo walaayada guud ama kaatiibta shalduun insha allahu tacaala go-aamadii hakbahi haanas on arday la akhriyaayu mayna noo ballan aha ini ontay qodoban on dhan geliyaan biidn illaahi tacaala qodobada onantay ni dul akhriyaaya may kumid haayayha ini onantay marka mayba un adkaayn shareecada islaamka diyaar mayha qodobka kale ontay kahigi runtamana waqti mahayna mayba haayahe ini ontay gaali iyo gaal raacli kubira gaada diyaarangayna inti o gaalnoo ku jartoon inin u weerino towbun unku weerino islaamnimaada hagidin diyaarangayna qodobada kale ontay ama bayaanka kijarya may haayahe ini ontay una difaac naf imaan una kubiyaana diinta islaamka diyaarangayna waxyaabaha kulley marka maybu kijarya may haaye qodobka kijarya may haaye ini muslimiinta manaha arday diriskan ee li badbaadi oo unoonate marka maybu insha allahu tacaala ka amal falaan ahaadiita nabigan salawatu llahi wasalaamu calayhi man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falyukrimhin falyukrim jaarahu insha allahu tacaala unoonta hadiyadkaasi ona intii limada ka amba qaadan mayba ardayda go-aangnoo ee haddii ontay beelo reer haringana lanwiin ilan yar muslioontay diriskaan ee antun wanaaka la dhagdo doon saasoo kale maybaa wadawada ka jarayha ee macnaha gaalada runtii xaqiiqatan ee dan kale male inuu ummadda muslimiinta marka maybuu arday gaalaysid badda antii atasi ilaahi subxaana watacaala nii sheegahayo axaadiista nabiga nii sheegahayaan xaqiiqatan unuun haddii oo ena hogaankii beele runtii aragahayn gaalada dhibaatada oo nayta marka dadka muslimiinta ee meel kasto yuruwan iyo kahayta aragahayn biidn illaahi tacaala ballan noo eeha iniisan anka fidii doogna fisqigiin fasaadiin baatilkiin barbagaankiin kufrigiin insha allahu tacaala ummata muslimiinta intiisan ka fidii doogna yownuuna ballan noo eh haddii ana hogaanka beele reer harin allahu akbar insha allah runtii xaqiiqatan taas insha allahu tacaala hoo arday muslimiinta mar unduraaya walkasta hoosgeliyaayeen markamay bua hoosgeliyaaseen jartay insha allahu tacaala haddii oo markamay bua muslimiintii runta xaqiiqatan indhowa hafiiden kufrigiina fahamen baadilkiina fahamen barbagaankiina fahamen marka ini onatay diinlaan haytan ya fahamen runtii biidn illaahi tacaala ummata muslimiinta e insha allahu tacaala sacadaha fooda arday markamay bua hani aadan insha allahu tacaala may rajeyeenahe ini onatay wadanka dhanba arday kufri oonay arday inti macaji ebil arday eribtira doon allahu akbar insha allahu tacaala antaas iyona inglimada onta kuley bayaanka arday kuhusanaay haddii ana marka mayba hogaankii beela iyona walgorodkii ontay beela mayba noo ballan e oo noo go-aan e biidnillaahi tacaala ini onaytoy geen marka maybu aha muslimiinta manaha garabsho ana hamiina garabsho ana anti gaala noo ka jartoon insha allahu tacaala toobo inku baagan haddii oo toobo toobo arday may sheeno waayan biidnillaahi tacaala ma ilaahi subxaana watacaala rajeena in ilaahi subxaana watacaala gacantaana ka cadaawo doon diyaar meha ini jihaadkan naf'i malkibina diyaarangana ini gaaladan marka bergan diyaarangana ini gebroni ningurin diyaarangana ini meel alle meeliyo haga galaaya mujaahidiinta hal hariirino anshaagna diyaarangana وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاسوح وسلطان كبشهرين مركن عن أجنو لنا عمر تشرف تكلاي حفلة كسو قب جلاي وحمركن لو باقي أو ميكروفون كلو سودوي الشيخ المجاهد الشيخ فؤاد محمد خلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى وحان uga shukrinayna نicمة الإسلام والإيمان kulankan muhiimka ah allihii noo fududeeyey bilowgeediina noo fududeeyey dhammaadkeennana gaarsiiyey allahaas baan u shukrinaya subxaana waxaa halkan ku kulmay beesha hariin oy ugaashiyadooda hogaaminayso iyo qiyaadada xarakatu shabaab almuslimiin waxaan muslimiinta ku ballannay allah kelmadiisa inaan kor u qaadno diinta ilaahayna u gargaarno beesha beeshaa sharafta badan ee qiimiga badan waxay axdi iyo ballan ku galeen annaguna axdiga aan ku jirno beycada alle uu nala galay inaan fulinno gaalada iyo inta raacday inaan la jihaadno xataa takuuna kalimatullaahi hiya alculya maxaa yeelay adduunyadan maanta waxaa ku nool laba xisbi baa ku nool xisbullaah wa xisbu shaytaan allah baa kitaabkiisa ku caddeeyey xisbu shaytaani alyahuudu waannasaara baa hoggaaminayso maanta waxaa calanka xisbu shaytaan wada ameerika iyo jarmal iyo talyaani inta raacday yahuud iyo nasaaro alla wuxuu sheegay in laga adkaan doono khasaari doonaan kelmadda allana ay kor noqon doonto ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna naf iyo maal baan geenaynaa allahna jannuu noo ballanqaaday biidni illaahi tacaala beeshii aan daraad la soo fadhiisannay walaalahaya lisaan bay ahaayeen waxaan ballan ku galnay towxiidka inaan u gargaarno maanta hariin baan la joognaa beeshaan walaalahaya annagoo wada soconno ayaan towxiidka raayada towxiidka laa ilaaha ila allah adduunyadoo dhan baan ka taagi doonnaa biidni illaahi tacaala biidni illaahi tacaala gaala ma na hor joogsan karto allah baa nala jira gaala nama hor istaagi karto beesha haariin waa halyeeye wey abnaa'u shuhada wey shuhado badan baa ka soo baxday maantana beecadii waxay ku dhacday in gaala lala dagaalamo towxiidka gargaaro beesha hariin iyo mujaahidiinta wada socdana allah baa noo hiilinayo allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alciza wasalaamu calaykum waraxmat ullah wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu guntii iyo gebagabadii ayaan isla soo gaarnay dhegaystayaal markanna aan eegno kelimadii uu xafladda ka jeediyey sheekh xamse abujacfar waaliga awlaada islaamiga ee baay oo dardaaran u badnayd بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون خبير markaan ka horreyta ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadsiiyaana ma- mahadnagaana marlamaad hogaanka dhaqanka ee beesha iyo dhammaan acyaantii iyo culimmadii iyo akhyaarta ku iibgali dowradii iyo shirki iyo taladii meelinku socti arrimo muhiimana runtii lakuka hadalaayo lakuku dooday maylana dhammaantiin jazaakum allahu khayran Eh, talooyinka isin biiden iyo go-aamadii qaraaraadka isin mayba qaadateen een, meelo badanna saameeyaay ama een, taabadaay oo aad iyo aadna aan qiimo badanaay haddii la dhaqangeliyon adduun iyo aakharo barrajaana in ilaahay dadka liibaan dadka sii mayba aha aad iyo aad asiinka kama hadnagaana maysanana jazaakum allahu khayran ilaahayna san waafajiyo fulintiye iyo daacadan ahaashadii intaba intaasi kadib ikhwaani fillah culimmada iyo akhyaarta iyo nuqobadii hadaliya warka yaa intiis badanba gaadadeen gebagabuhu siisin warka ku dareemasen may eed iyo eedgeekanka faraxsanaa runtii boqol iyo dhowr gof oo hoongii waraasile ah beelo reer hari oo acyaantii iyo walgarodkii reerka ah degmada labaatan jarow degmada baydhabo eeriyadan dadka inkama muuqaday oo mayla arhaay use hogaan diineed haay hogaan dhaqan haay hogaan tela haay hogaan ra'yi iyo walgarod iyo ahlulxalli walcagdaga la arag hore ah ani meelin wada fadhiyaano go-aankan khasaaran culimmadii xarakatu shabaab mujaahidiin sheekh maxamed garaar iyo sheekha sheekheena sheekh fu'aad yoona markhaati ku eeyin korsuriyin ani ballanqaadan intaasii dhagna markhaatanin kunagadan ana farxad gaara waa ingata eediyada aan ka faraxsana arrantii ee ballantan haddee may buu ah ballanas warsado doono aygeeki goobjoog hayle arra doono ognanagda saas maha ayla ka ceebownay ay meelin ku dhiinay may bayaankana ka ballanqaadena ku horna ballanqaadena reer harin haddii atiin beelin qiimaha badan ballanqaaday ani mayla arhay usu gaalada baraa'ataame ku qaadadaas haddii haanoyo dhalin iyin haddii haanola dhaladi iyin wali haadayan haadan magal iblaan walgaalnimo ka dhiyi iyo dadkan ani shuqul iyo shaqo ani isku lahayn arrintaasa ballanqaadeen waa ballan wiin waaye ilaahayna markhaati kuye subxaana wa tacaala wal sahlan ma ah qodobka lamaad waxyaabaha laka ballamay may kumad haayay baraa'ada madilaha kutaba hateen ani jihaadka la gala la garab suram gaalada lay ku heraane bara- baraa'a ku qaadadaana maxayna baranta mayli jari mujaahidiinta naf iyo maalba la garab surugna saas ma hayne yaana may imbaahantahay yaana dhanij ani la oofiyey waayahay saasoo kale may ballanta ka jartay ha bayaankana ka jaray ani muslimiinta daras wanaag iyo walaalnama iyo ukhuwa iimaaniya iyo marxabe iyo kalgacal la kala dhagadow meel kasti roogan iyo nooc kastiyo leeyin caddaan i madow yaler caddaan i madow muslum ma ahaa muslumow muslunga ningat saas ma hayne saase la ka ballami eed iyo eed hadallo unwa wanaagsan iyo qodobo eedan wanaagsan oo eedan qiimo badan oo usuuli diintan la arro korow may dardaarramay ay dhanalanku dhiinay waaye badan haddad ha mare way isla rooga lamba taariikhda wakhtiga isu roogdu wala ku reebase wala ku abtugaas wala ku goraas may dardaarramay sida un aan ballanqaadna inay jihaad kala garab surma gaalada baraa'a la ku qaadada muslimiinta una may bu ah wanaag iyo khayrkala noolano kala dhagan salamada maylinin ku baahanyaa dadka walayo gaalnimada anka hoobadaayaan may kow ku aha anka horreeya jahli iyo jaahilnimo saasba ana aqoontii cilmiga korlanqaado la faa'iidaysa toddobaadii maalmood duruusto socotay ilamaadii maalmood hadda talaada socotay lanki inta roogi oo maxaadaraadka in kalimaadka dhegensadaay duruusti iyo dowladana qaadadi sheekha bashaagay jaamacadii royto wala ku bahi hadda aqoon badan la kororsaday saas maha aqoon badan la kororsaday dadkan inta rooga geeka xaqiiqo badan oo may ogiina shalay ku ku qarsoonayd ya ogi may sabab ah maalimihii yaraa ay fursadaasi helan waay warramayow lankasta walbarada barashada aftiin waay nolol waay nuur waay yaa nuur waay diinta ilaahay subxaana wa tacaala nuur waay yaa qur-aanka meel badan baa kuka jarta ini ilaahay kitaabkii nuur ay meel badan aayado badan yaa marka ani mayla arhay usu walbarashada korlanqaada qur-aanka kariimka ay xifdiyowshay iyo barashadiisii tajwiidiyowshay korlanqaada macnaaja iyo tafsiirshay iyo axkaamtiis baradowshay korlanqaada ani la ka dhaqamowshay ini la ziyaadiy ka dhaqamowshay waa may ka jartay ha bayaanka baa ka jartay kullu daalika ani korlanqaada qabaa'ilka walaayada degan si isinba la socotaan may ka tartama hayaana waayahan dembe aqoonti iyo walbarashada ciyo barbar istaag iyo jihaadka oo la kobciyo korlan qaado musaabaqo iyo tartan allanka jar maylan hormarahaye lakishal hormarahaye jihaadkaasay iyo khayrkaasay wanaaggaas way kishal hormarahay ani khayrkaasay wanaaggaasay isigna musaabaqadii ku qayb qaadataan insha allahu tacaala ya siina dardaarmay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum ilaahay subxaanahu watacaala shayaatiin iyo walkasta xun ilaahay sin ku ilaaliyo khayr iyo dhamma- een, wanaag dhammaantiisna ilaahay sin waafaji tabaaraka watacaala anti lunsanoo reerka kumadaana ilaahay hidaaye iyo hanuun khayr qaba hesiyo anta mayla raayus ilaahay hanuun an la doognana si degdega ilaahay ninku qabada subxaanahu watacaala jazaakum allahu khayran dee dhanana cudurdaara kuletin dhanana ani mayla raayus xoogo mays- maysinka dhihilasangar waaba mudunaytan walaaylana seega waysna seega ogda walaaga marka maybu aha dad isla hadalow abranka meel badan aseede hiraabtaba muddo tilmaamay walaaga lasku dhubsadayna ayna وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
guntii gebagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaya noo suurtageliyey diyaarintii tabinta barnaamijkan waxaan ku sugannahay hoolka xafladaha ee degmada labaatan jirow adinkana waad ku mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana caawa ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballanaa inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
قد أشادوا صحوة للدين كبرى